xisbiyada waxa weyaan ilaa waxaa la filayaa dhowr iyo toban xisbiba pipelineka ku jira qaar ayaga gudahooda federal waxay approvalkii waa u dhamaystirmaya hadda waxaa diyaar noqday wakti oo cariiriya in afar xisbi ay sii qadinto muxuu ahaa muxuu ahaa codsiga guddiga doorashooyinka loo gudbiya waktiga waxaa dhamaanaya waktiga guddiga doorashooyinka ay ay muxuu ahaa ogolaan isbahaysiyada marka afar urur baa sii hortay waa ururka o n l f ama jabhadda wadaniga xoreynta ogaadanya ee soomaaliyeed iyo muxuu ahaa ururka oromo liberation front ururka agaw people's party agaw movement qola la yidhaahdo iyo qola la yidhahdo moji movement oo ayagana xagga koonfurta shucuubta koonfureed ah afartaasaa gogol gogol dhiga bilaabay ururaba kale waaweyn waa waa la sugaya wiigan iyo wiiga ka dambeeyaba ujeedada urur ururadana isugu tegeen waxaa weeye inay difaacaan nidaamka ka tashiga iyo ismaamulka ee dalka etoobiya federalismada ah ee qowmiyadaha ay muxuu ahaa cid walba ay ismaamulayso wixii ka dhexeeyana meesha kore ay ku kala qaadanayaan midda labaad yani nidaamka dimuqraadiyadda iyo nabaddana waa kamid mabaadiidooda waxaa kaloo kamid a in maamul suuban oo dadka muxuu ahaa accountable u ah oo muxuu ahaa caadilana la abuuro heer heer federaal iyo heer gobol marka aduu qodoba sideeda meelahaasa u qorqoran muxuu ahaa taasaa beeskoodu yahay waan gartay nuxurkoodu wagaag marka laga yimaado o n lf de inay urur gaara tahay ama xisbi gaara tahay dabcan waxay wax la qaybsanaysaa ururada iyo xisbiyadaa ku bahoobaya isbahaysiga jaga maxaad ka hesheen xaggey kaga jiraysaa isbahaysigan o n lf horta waxan waa isbahaysi o n lf hadda waxaa guddoomiye waxaa loo doortay daawud ibsa oo ah guddoomiyaha o l f o n lfna guddoomiye ku-xigeen baa loo doortay qolada agawda waxaa loo doortay xogeeye guud waxaa kale oo guddiga fulinta xisbi walba saddex guddi fulin leeyahay iyo shan golo dhexe ah marka mudane xasan oo xafiiska federaalka adsabaaba wakiilga ururka guddiga fulinta iyo aniga iyo marwo khaalisa mahad oo ayadana ururka u haysa daryaalkii saanfalka saddexdaasa guddiga fulinta lagu daray marka yani waa asaaska ururkan ka mid naha anaga ururada ugu waaweyn baan ka mid nahay waan gartay haddaan si kale su-aasha kugu dhigo guddoomiye dee o n lf mudday dee dagaalamaysay oo duurka ku jirtay mabda'a bay aaminsanayd dabcan dhul iyo deegaan bay u dagaalamaysay maxaa idinka dhex muuqday isbahaysigan markaad eegto mabda aad aaminsanaydeen muddada u dagaalamayseen waxyaabaha annaga nagu kalifaya isbahaysi ballaaran aan galno qaabka hadda etoobiya u taalo soomaalida saddex iyo labaatan kursi bay leeyihiin wax nufuuda kuma laha baarlamaanka muxuu ahaa federaalka marka markan isbahaysiyadan qowmiyadaha noocan oo kale ah ee cadaadiska soo maray ee ayaa katashiga u dagaalamayay ee xuquuqdooda doonaya dhulkooda khatarta ku jiro ee kheyraadkooda khatarta ku jiro ee muxuu ahaa ismaamulkooda la faragelinayo marka markii aan haddii aan awood u helno in axsaab badan saasoo kale aan helno awoodda baarlamaanka sare etoobiya yani awood ku yeelana taasoo keeni karta siyaasadda etoobiya inaan saameyno ee dalkeenna iyo shucuubtana oo midka ku saabsan oo aan markaa xuquuqdeena difaacano ilaa ay katashiga buuxa aan helno waan gartay geesta kale haddaan ku weydiiyo su-aal kale waxaad moodaa maalmahan waxaa soo cusboonaaday islamarkaana dib usoo baxay usoo ifbaxay oo aada looga hadlaya arrintii qalbi dhagax oo dee xubin saroo ka mid a ururka onlfa aragtidaada seed u aragtaa warkaa dib usoo cusboonaaday iyo in imika aada looga hadlayo oo aada loo faahfaahinayo warkiisi aad baan dowladda soomaaliya inta hogala talinay madaxweynaha laba goor baan la kulanay annagu mararna soomaaliya buuqeeda ka dhasho arrintan xalin loo helaan jeclaan lahayn baarlamaanka etoobiya iyo kabinetka etoobiya ee u horneeyo argagixiso wey o n lf labadaba intay fadhiisteen bayraha arrinta waa ka noqonay waxba kama jiro baarlamaankii soomaaliya sharaf allah siiye wuu cadeeyey mowqifkiisii waxaanu ka sigeyna kabineetka soomaaliya inay arrintaa ka noqdaan dad walaalahena wey aan wada dhalana weye marka horena kuma habboonayn haddana inay taagnaato ma habboona runtii ma jeclano khilaafka soomaaliya dhex waradno laakiin waxaa habboon wixii khalad waa la geli karaa laakiin la saxa fiican waan garta hadday kaabineetka ama golaha wasiirada fadhiistaan oo inta aad sheegaysa yidhaahdaan ma ku bogsanaysaan oo ma aqbalaysaan raaligelinta o n lf ahaan kolley horta dee hadda anigu waxa weyaan arrintaa intaan fadhiisano guddiga golaha dhex u fadhiisto oo articulate garayaasha xunaan lahayd waana su-aasha maadaama ad weydiisay next time shirka u horeeya waan dhigaynaa qaabka ugu fiican ee arrinta loo wajihi karo laakiin aniga guddoomiye ahaan waxaan aaminsanahay haddii baarlamaanka soomaaliya intaan sameeyo dhibkii muxuu ahaa ay yidhahdaan waxaa ka noqona muxuu ahaa ninkii qalbi dhagaxaana khalad baa ku dhacay oo dalkiina imaada yidhahdaan waxaa weya aad baan usoo dhaweynaynaa waxaan malaya inaa intaa nagu filan lahay